إله الكون إله الكون قد زادت ذنوبي وفي العصيان قد تاهت دروبي فألهمني طريق الحق دربا ولا تكشف أيا ربي عيوبي
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rabadaan mubaarak dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan dersiga labiiyo tobnaad ee risaalada alqafla oo uu soo jeedinaya sheekh cabdiraxmaan firin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكتاب كأني الغفلة عشر كيسي لبيا طبنات كتاب كاسو كهد لهي لاشان الريموت وحان كجرني مبحث كي آن، أفراد oo ahaa calaamaat اlkafla wa acraad cadiida waxaan ku jiray marka qodobkiisii ahaa tadiicu اlwaqti ruuxa inuu waqtigiisa dayico oo uusan kaga faa-iideysanin ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa calaamo cad waxay u tahay ruuxaasu inuu yahay ruux aan ilaahay diinkiisa iyo aakhiradiisa midna aan danayneynin oo iska moog inuu yahay ayaa markaa calaamo u tahay xadiidka marka waxaan maraynay kow iyo tobnaad xadiid ibnu cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama nicmataani maqbuunu fiihimaa kathiiru min annaasi alsixatu waalfiraaqu xadiidkaas bukhaari baa soo saaray kitaabu raqaaq ku soo saaray nabiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inoo sheegayaa ruuxa hantida u hayso ra-sumaalka hantidiisa waxaa weeyaan waa ilaahay subxaanahu watacaala diinkiisa wey ra-samaalka ruuxa mukalafka marka u hayso inuu diintana uga faa-iideysto waxaa weeye asixatu waalfiraaqu wey waa caafimaadka iyo firaaqa ruux inuu caafimaad qabo firaaqana uu yahay oo mashquul uusan ku jirin waa raasumaalkii hantidaadi waad haysataa inaad ka faa-iideystaan la doonaya markaasuu nabigu wuxuu yihi nicmataani laba nimco kathiirun inta badan min annaasi intooda badan maqbuunun ay kal maqbuuni weeye waa mid lagu kadiyey fiihimaa ay fii beycimaa beecooda kuluu kadiyay la mid yihiin intooda badan asixatu waa caafimaadka iyo walfiraaqu weeyaan marka maqbuun waxaa layahay ruuxa badeeco qaali a inuu suuqa geysto intii loo sheekeeya raqiisna lagaga qaato yaa maqbuun leh ruuxaasuu qamni baa ku dhacay qamni faaxishuu galay si fiican baa loo feedho daray oo ruuxa waa la khayaameeyey baa la yidhaahdaa ama ruuxaasu waa ku khasaaray oo lagu khasaariyey beeciisu ka mid yahay waa ruux intuu dhagax dahaba soo helay oo suuqa geeyo lay waxaas ka tuur waa dhagaxa dahabna mehe markuu tuurayna aayar mid uu qaatay way dhacdaa in badan bay dhacdaayo ruuxaan cambarka aqoon intuu cambar ilaahay badda ka siiyo yaa ruux baa ka soorbaxay ruuxa muxuu ahaa baliishii adaa yaqaan ninkaas ruuxa naf male iska tuura wax iska caadiya markuu tuur usoo doomaraya marka marka ruuxanu ilaahay nimcu ku siiyey waxaa ka mid a caafimaadka ka mid a waad caafimaad qabtaa maxaa lagu talagalay inaad ka faa-iideysto ood ku cibaadeysato oo caafimaad weligeed lama qaba haye e inaad ka faa-iideystaan la doonahayay masalada waa firaaqo hadda mashquul kuma jirtidoo mashquulu dunya kuma jirtidoo firaaqa tahay marka saacad ama daqiiqad ama maalin ama bilku soo marta oo caafimaad qaba mashquul aan hayn oo firaaqa ahoo fursad haysta mar hadday fursad iyo caafimaad ku soo wada maraan nim laba nimcood qaali haysataa marka laakiin dadka intooda badan kama faa-iideystaan dadka mid waxaa laga inuu caafimaad qabo laakiin uusan mashquul ahayn midna waxaa laga yaabaa inuusan caafimaad qabin oo uu jiran yahay laakiin uu firaaqo haysto oo yaa laga yaabaa labadiiba ninkuu ilahay iskugu daray subxaanahu watacaala wuxuu haystaa nimcooyin waaweyn laba nimco waaweyn ayuu haystaa markaasuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ruuxa markuu aakhara tago waxa ugu horeeya alla uu weydiidan waxaa weeye u dhihi doona alam nusax jismaka waar jirhkaagii miyaanaan caafimaad kuu siinin biyo qabowna miyaanaan kaa waraaminin labada su-aalood ugu horeysa alla uu ku weydiin doona labadaas weeyaan caafimaadku ilaahay ku weydiin oo ilahay wuxuu leeyahy asixa war jirhkaa miyaanaan fayoobeynin oo caafimaad miyaanaan ku siinin maxaad ku qabatay intaas oo sanad caafimaad qabtay waxaa kaloo la weydiin doonaa biyihii macaanaa iyo adduunkii macaanaa baa la weydiin huma latus'aluna yowmaidin can innaciim marka ruuxa muslimka waxaa la doonaya xilliga una caafimaad qabo fursadna u haysto firaaqada uu leeyahay fursad u haysto inuu cibaadaysto tukado soomo jihaado sadaqo bixiyo kheyrka qabto qur-aanka uu xifdiyo ayaa loo doonaya ruuxa markuu dhallinyaro yahay firaaqna uu yahay oo fursad uu haysto sida mashquul iyo caruur iyo reer uu mashquuliya uusan haysanin caafimaadna ilaahay uu siiyey hadduu salaatuduxaadii iyo salaatuleylkii iyo qur-aankii iyo cibaadadii ka faa-ideysan waayo waa markuu duqoobo ka faa-ideysanaya mushkilo wey markaasuuna wuxuu yihi nicmataani laba nimco kathiirun inta badan minanaas intooda badan maqbuunun ay kal maqbuuni weeye waa kuwo laga hoojiyey fiihimaa labada faa-iidoodii iyo kheyrkoodii iyo wanaagoodii dadka intooda boqon boqolkiiba sideetan sagaashan waa laga hoojiyey humaa labadaasu asixatu iyo walfiraaqu wey wa can cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalama lirajulin nabiga nin wuxuu ku yidhi wahwa nabigoo yaciiduhu wacdinhaya nabiga calayhi salaatu wasalaam nin buu wacdinhayay markaasuu nabig wuxuu yihi iqtanim khamsan qabla khamsin iqtanim ka qaniimayso niyahow khamsan shan arrimood ka qaniimayso qabla khamsin shan intayna kuu imaan horteed shan arrimood yaa qaniime eh shantaa arrimood ee qaniimada qaado intayna shan arrimood oo shantaa lid ku ah oo cagsi ku ayna kugu dhicin kow shabaabaka qabla haramika dhallinyaranimada ka qaniimayso inta aadan duqoobin ka hor dhallinyaranimadu waa qaniimo waa fursad ilaahay uu ku siiyey subxaanahu wa tacaalaa dhagahaaga iyo indhahaaga iyo caqligaaga iyo lugahaaga iyo gamcahaaga iyo maskaxaada intuba ma daalahayaan maanta o dhan baa shaqayn kartaa cibaadaysan kartaa ka faa-iideysto marka dhallinyaradaada waa qaniimo weeye qabla haramika intaad duqoobin ka hor wa sixataka caafimaadkaa ka faa-iideyso qabla saqamika jiradaada ka hor markaad caafimaad qabto qaniimo weeye ka faa-iideyso maxaa dhacay jiraa kugu imaan doonto caafimaad weligaa ma qabaysid wa qinaaka markaad xoolo haysata ka faa-iideyso qininimadaada iyo waxaysigaa ka faa-iideyso qabla faqrika intuusan faqri kugu dhicin ka hor wa firaaqika fursadaada ka faa-iideyso qabla shuqlika intaada mashquulin ka hor wa xayaatika waxyaataka waxyaataka ka faa-iideyso qabla mowtika intaada dhibanin ka hor shantu marka waxaa weeya waa dhallinyaranimada waa caafimaadka waa waxhaysashada waa fursadda waa nolosha shantaasu waa qaniimo weeye shantaa waxaa cagsi ku ah duqnimada jirada faqriga mashquulka iyo dhimashada shantaana shantaasi cagsi ku yihin marka shantaasu kolba midkaad haysata ka faa-iideyso markaad maanta mid haysato kaa laguma waare eh kii kale haddana imaan doona marka hadda dhallinyaranimo tahay weligaa ma noqonayside waayelimaa kaa dambaysa wiilkan dhalinyaro ha fiirinin gabadhnimada yarta dhalinyaro ha fiirinin maanta orodkaaga iyo meeshaad ka boodayso ha fiirinin gabadha waa duqoobi ninkuna waa duqoobi doonaa xilli xataa ay weyse qaadan kari waayaan xilli waxaa la gaari doonaa xataa ay socon kari waayaan xilli ay rukuuci kari waayaan oo la duqoobaa la gaari markaad caafimaad qabto jiraa kaa dambayn doonto jirooyin iyo aabaa kaa dambayn doonto haddaad maanta biil kaga haysato xilla biil la-aan anba kaa dambaysa weligaa un biilka haysan maysid markaad maanta firaaqa haysato oo fursad haysato xilli aada fursad helayn oo mashquula kaa dambeeyo haddaad gabartayna uur iyo nuujin iyo waayeel baa kaa dambeeyo nin hadduu yahayna biil iyo adduun iyo mashquul iyo mas-uuliyad baa kaa dambaysa noloshaada ka faa-iideyso intaad dhibanin ka hor mar haddaad dhimato dee camalkii waa go-ay xadiidka xaakim baa soo saaray calaa shardi sheekheyn weeyaan buuna yiri ku saxiix yeelay dahabina waa ku waafaqay ibnu mubaaragna fii zuhdi buu kusoo saaray albaanina jaamicu sakiirka ku saxiixiyey raxmat ullaahi caleyh xadiidka marka waa sugan yahay waqaala wuxuu yihi imaamu lbukhaariyi raximah اllahu tacaala wuxuu yihi iqtanin fi lfiraaqi fadla rukuucin facasaa an yakuuna mowtuka baqdatan kam saxiixin ra'ayta min suqmin dahabat nafsuhu saxiixatu faltatan buu yiri manaa waxaa weeye imaam bukhaari raxmatullahi caleyh markuu dhigahayay kitaabkiisa bukhaariga hal xadiid markuu qoraba laba ragcadood buu tukanhayay intuu weyse qaato laba ragcood tukado yuu haddana xadiidka labada qorhayay markaasuu wuxuu tiriyey labadan beyd buu tiriyey wuxuu yihi asaa isla hadlahayee iqtanim ka qaniimayso fi lfiraaqika xilligan aad fursadda hayse ka qaniimayso fadla rukuucin salaad dheeri ah salaad saa-ida ka faa-iideyso facasaa waxaa laga yaabaa an yakuuna inuu ahaado mowtuka geeridaadu baqatan kado waxaa laga yaaba geeridaada adoo sheekeynhaya oo caafimaad qaba inay kugu soo keedaan laga yaabaa sheekhu markuu wuxuu yi asaa isla hadlayo kam saxiixin alla mid fayow badana ra-ayta intaad aragtay kaasoo min kayri suqmin aan jiro qabin alla fara badana mid fayow oo aan jirin intaad aragtay badana kaasoo haddana dahabad nafsuhu naftiisii ay baxday naftii asaxiixati caafimaad qabtay faltatan ilbiriqsi alla fara badana ruux kas waa noocaas meeqaad aragtay ruux bini aadam oon xanuun qabin oo caafimaad qabo oo hadda intaa salaantay daqiiqad kadib ruux habal waa dhintay lagu yiri meeqaad aragtay marka maadaama maanta wuxuu yihi fursad baa haysataaye markaa xadiid qortaba ilaahay urtuko oo salaad saa-ida la imow saasaa la doonayaa marka inuu ruuxa muslimka xilligiisa ku xisaabtamo oo waktigiisa uu ku xisaabtamo ruuxa la doonaya iqtanim qaniimayso fi lfiraaqi war xilliga aada firaaqada tahay ee fursadda hayse ka faa-ideyso fadla rukuucin buu sheekhu yihi salaad saa-ida salaad mataqaanaaye zaa-ida ka faa-ideyso facasaa an yakuuna mowtuka baqdatan waxaa laga yaabaa inay geeridaadu kada noqotaa laga yaaba kam saxiixin alla mid caafimaad qabo badana ra-ayta intaa aragtay kaasoo min kayri suqmin aan jiro qabin dahabad nafsuhu saxiixa kaasoo naftiisii fayooda ay baxday faltan ilbiriqs ay baxday badana wamaa axsana qowlu lqaa'ili maxaa ka wanaag badan ninkii ku gebiya yidhi tasawad min atuqaa fa inaka laa tadri idaa janna leylun hal taciishu ila alfajri fakam min saxiixin maata min gayri cilatin wa kam min caliilin caasha xiina min addahri wuxuu yidhi tasawad niyahu sahay qaado min atuqaa taqwo zaad ka dhigo alla ka cabsi saad iyo sahay ka dhigo waa la socdaa safar baa lagu jiraaye sahaydaadu jeebka kugu jirto sahaydaaduna waxaa weeye alla ka cabsi weeye maxaa yeelay fa inaka fadfa ilaa la yidhahda adigu laatiri ma ogid idaa janna leylu markuu habeenku mugdiyoobo hal taciishu inaad noolaan doonto ilaa fajri waa uu ka baryahayo qoraxdu markay dhacdoo mugdi noqoto ilaa waa ka baryay inaad noolaan war oma hays fa kam alla badanaa min saxiixin mid fayoobaa maanta iska dhintay min kayri cilatin jira la-aan alla fara badanaa buu yii wadaadkanu mid mataqaanaaye fayoobaayo jira la-aan iskaga dhintay wa kam alla badanaa min caliilin mid jiranaa oo caasha sii noolaaday xiinan in badan oo min adahri adduun ka mid a mid jiranaa oo sariirta saaran oo sanooyin sanooyin iska noolaa badana mid fayoobaayo ordahay oo jira la-aan dhintay badana marka waxaa weeye dadka muslimiinta ah sidaa inay ogaadaan baa la doonhayaayo sahadeenna waa taqwo weeyaan mana ogin markuu waagu beri inaan qorax inoo dhacayso haddii qoraxu dhacdana waa inuu noo baryahay ma ogin marka waxaan arkaynaa boqolaal ruuxoo fayow oo haddana iska dhimatay boqolaal ruuxoo jiran oo sokor iyo dhiikar iyo kansar iyo adduunyo qabtay oo cudurro kale qabtay oo neerfo qabtay oo iska noolaanhaya muddo badanna waan aragnay kuwa sariirta jiifo iska jiran oo weligood aan dhibanaynin baan aragnay kuwa fayoobaay oo dhintay baan aragnay marka caafimaadna looma noolaado jirana looma dhinte ee baashu kaday noqon doontaaye waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ah inay ilaahay ka baqaan almabxathu alkhaamis asbaabu lqaflati mabxadkana waa kii shanaad baan gelaynaa waxaana weeyaan maxay tahay asbaabta keenta dadku inay ilaahay iska halmaamaan oo diinta ilaahay ayna danaynin oo aakhre ayna danaynin oo iska moogaadaan oo sida xoolaha u noolaadaan asbaabbaa keenta asbaabtaa markay timaadaan ruuxa qafla ku dhacaya qafladaa marta calaamooyin lagu gartaa jira waan ka soo baxnay calaamooyinkii asbaabtaan gelaynaa alqaflatu lahaa asbaabun kathiira inkastoo ficnay asbaabtii iyo calaamada inuu asbaabta sheekh hormariyo calaamadan uu dambaysiiyo alqaflatu diinta ilaah inaan la danaynin aakharana laga moogaado on war laga haynin lahaa asbaabun kathiira asbaab badan baa ruux ka lifta walaakina min abrasiha kuwa ugu muuqaal badan maa yaatii kuwan soo socday awala aljahlu biاllaahi tacaala وبأسمائه وصفاaته وأفعاaله وبdينه لأdلة الآتية ruuxa waxaa sabab u ah inuu aakhare iska halmaamo oo janno iyo naaru iska moog yahay oo xisaab iyo dhimasho ayna bajidka ugu jirin asbaabta keenis kuwa ugu waaweyn waxaa ka mida jaahilnimo uusan ruuxa ilaahayba aqooninba allaba ma yaqaano asmaada ilaahay ma yaqaano sifaadka alle ma yaqaano diinka alle ma yaqaano afcaasha ilaahay ma yaqaano intaa hadduusan ruuxu baranin de ilaahay ma yaqaanoba inuu dhiman iyo in noolaan iyo hawshan iyo maamulka cidda wixii maba ogaba marka ruuxa waa inuu ilaahay barto subxaana wa tacaala asmaada ilaahay waa inuu bartaa sifaadka allah waa inuu bartaa afcaasha ilaahay waa inuu bartaa ilahay diinkiisa waa ruuxa bartaa liladilati alaatiya qaala allahu tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna wاladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulu lalbaab allah wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuun war miyay sima yihiin kuwa ilaahay diinkiisa yaqaanee ku camalfalhaya iyo wladiina kuwa laa yaclamuuna aan garanay diinta ilaahay inamaa yatadakaru warka la sheegi waxaa kuwana qaata ulul albaabi dadka caqliga leh dadka caqliga leh oo wax miisaama kuwaasa mataqaanaa kuwaansama ayuu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka ilaahay nin diinkiisa yaqaana iyo nin shareecada alla yaqaana oo haddana ku camalfalahaya iyo mid aan diinka ilaahay garayn isma laha isma laha marka ruuxanu jaahilka ah ninkan ama wiilkan ama gabadhan ama islaantan ama ninkan jaahilkan ilaahayba aqoonin he muxuu ka cabsanaya hadda ruuxan mas aqoonin soomali waxay tahay ma ogtahay libaax waa lax ka rida ruuxaan aqoonin hadduu hadda libaax neef idaa la boodo hadee ruuxaan aqoonin muklaalbu u malay mukadu ordi ma ogtahay markaasuu u la dhici marka hadduu laakiin ruuxu libaax yaqaano ilaahu laxda naga koobudhi ilaahu laxda u nagaga reeb inta kale waa cararahayaan marka ruuxu markuu yaqaano shaygan ayuu ruuxu ka cabsadaa ruux hadduusan dab aqoonin maxaa imaanaya dhimbil dabo gacanta kusoo qabsani iftiin buu u malayn markay gubtuu ogaani markaa marka haddaad ilaahayba aqooninba horta ilahay maxaad ka cabsani horta ilaahay iyo diinkiisa baro ilaahay wuxuu kaa maagan yahay ilaahay ummaddisu u abuuray howlahaa baro marka markaasay sax noqonaysa qaala allahu tacaala ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay qul hal yastawi alacmaa waalbasiiru am hal tastawi aldulumaatu waannuur ma sima yihiin ruux indhala iyo ruux indha qaba ilaahay baa su-aashaana weydiiyey waa ma yaa rab haddana ilaahay wuxuu yidhi am hal tastawi adulumaatu wannuur mugdi iyo iftiin ma sima yihin ma yaa rab ruuxa mu'minkaa ee ahlu towxiidkaa ee ilaahay diinkiisa yaqaana ku camalfalahaya waa ruuxa indhaha qabaa wey ruuxaan ilaahayna aqoonin diinna aqoonin kuna camalfalayninna ruuxa indhoolka ah weeye ruuxa diinka ilaahay yaqaana ku camalfalahaya iftiinka weeye ruuxii ilaahay diinkiisa aan aqoonin aan ku camalfalayninna mugdiga weeyaan markaasuu rabbi yihi qul hal yastawi alacmaa waalbasiiru am hal tastawi adulumaatu wannuur inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilahi leyi subxaana wa tacaala marka adiga haddaadan ilaahayna aqoonin diinna garaynin indhool baa tahay ruux marka indho qaba wax kuu sheegaya war godka ka soo leexo war meeshan ka soo leexo wado ma ahee haddana waa diidaysaa hee ku socee adaa derib madax ku dhufan doonee oo god ku dhici doon dhiman doonee waxaa lay ruux baa meel mugdi ah yuu ruux toosh kuu bixiyey war tooshkaa mar iga dimaa tiri hee socehe adnaadaa meel ku dhici doonee idan marka waxaa weeye ruuxa muslimka ah tilmaanta allah bixiyey ruuxa ilaahay diinkiisa yaqaanee ku canfalhaya waa indho qabaa midka aan diinka garaynina waa indhoole midka mataqaanaaye diinta ilahay yaqaane ku canfalhaya waa iftiin ruuxaan diinta ilahay aqooni kuna canfalaynina waa mugdi wey sababta koobaad ee keenta ruuxa inuu aakhare moog yahay janno iyo naar iyo dhimashona uusan ka warhaynin diin allana uusan aqoonin ousan diin ilaahay uusan ka warhaynin uusan danaynaynin qiimana uusan siinayn midda koobaad ikhwaani waa jahli weeyaan midda labaad thaaniyan almacaasi min acdami asbaabi alghaflati weeye macaasida iyo dunuubta ruuxa ka dhacda ruuxa oo dembi gala qafle ay ku dhacdo ilaahay diinkiisii aan danaynin sababta ugu weyn oo arrintaa ruuxa ku rido waa macaasi wey ruuxu mar hadduu macaasi iyo dembi galo kana toobad keeni waayo asbaabba waxay u tahay inuu ruuxa marka dambe dhimashada iska halmaamo oo janno iyo naar u halmaamo oo alla uu iska halmaamo oo diinka alle iyo qur-aanka u halmaamo oo rasuulka uu iska halmaamo oo waxa la sheego dhan iska halmaamo oo xoolo uu iska noqdo kadibna asagoo saa u nool aakhira ay ku timaado iyo dhimashada ay ku timaado kadibna saa lagu cadaabo ayay noqonaysaa thaaniyan arinka labaad ee asbaabulqafla ruuxa inuu ilaahay aakhiraysa uu moogaado uusan ka warhaynin keenta waxaa ka mid a almacaasi macaasidu min acdami asbaabi alqaflati weeye liladilati alaatiya adilada soo socotaa u daliila qaala allahu caza wajal kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala kalaa arinku saas ma ahee bale raana waxaa daboolay calaa quluubihim qalbigooda maa arrinkiibaa daboolay kaanu ay ahaayeen yagsibuuna xumaantii ay kasbadeen dembigii ay ku jireen yaa qalbigooda daboolay allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala dadku mukadibiinta ah ilaahay diinkiisa ma rumayn hayaan midda labaad ilaahay aakhara ma arki arkahayaan dadka ahlu naarka ah ilaahay aakhara ma arki doonaan allow dadka maxay diinta ilahay u rumayn la-yihin alla wuxuu waxay u rumayn la-yihin raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun qalbigoodii waxaa miririyey qalbigoodii waxaa daboolay qalbigoodii waxaa alxan ku reebay xumaantii iyo dembigii ay gelinhayeen markaasuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam si xadiikan soo maroo kale ruuxa markuu dembi ka dhaco dembi uu galo oo ka dhaco nuqdo yaroo madow dhibic yaroo madoobaa qalbigii dhag ku dhahaysa hadduu marka ka toobad keeno o ilaahay u toobad keeno intay ka maydhantay cadaanaysa oo nadiif noqonaysa hadduu marka ka toobad keeni waayo oo haddana mid kale uu sameeyo haddana dhibic madow haddana dhibic su u wado dembiga u wado qalbigii oo dhabbaa marka dambe madoobaan raana layaa marka qalbigii markuu madoobaado oo dhibicdii kulba ku dhacaysay ee macaasi kale mid kale mid kale oon laga dhaqin mid kale oon laga dhaqin mid kale oon ugu waday ugu waday marka dambe way madoobaan markay madoobaato oo wuxuu kasbada madoobaadana qalbigu wuxuu noqonhayaa mid uusan khayr oo dhan uusan gelaynin macaasi iyo dembi kastana aan ka hadhaynin buu noqon hayaa ilaan nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alaa ina fi ljasadi mudqa ruuxa jidhkiisa waxaa ku jira cad yaroo hilibaa ku jirta hadday fiicnaato cadka yare hilibkaa salaaxa aljasadu kulluh jidhka oo dhan wuu fiicnaanhayaa hadday xumaatana jidhka oo dhan waa xumaanhayaa indhaha iyo dhagaha iyo afka iyo lugaha iyo gamcaha iyo dakarka iyo kulli waa xumaanhayaan waxaa laga maamulaa qalbigaas marka qalbigii raana calaa quluubihim waa qalbigii qalbigii waxaa daboolay dee macaasidii iyo dhibicdii madoobaa dabooshay kadibna markuu qalbigii madoobaado indhuhu waxay rabaan bay fiirin afku wuxuu rabu iskaga hadli gamcuhu waxay rabaan bay qabani luguhu meesha rabaan bay iska aadi dakarka meesha rabu iska aadi ruuxu marka wuxuu noqonayaa xubnihiisii oo dhan kuwo ka shaqeeya macaasida ayay noqonhayaan marka khayr oo dhanna ku diimo oon ogolayn ayay noqonhayaan marka indhuhu khayr ma ogola oo dhegu khayr kaa diinta ilahay dhegaystaay war diinta ilaahay bartaay war khayr ka qabtaay war jihaad lagama yaaban maxaa yeelay kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun weeyaan marka macaasidu waxa ugu iyadana labaad ee jahliga ku xiga ee ruuxa waxaa noqon hayaa qalbigiisii iyo diinkiisii iyo wix intay wada madoobeeyaan kadibna aakhare halmaansiiye iyo dhimashaba ayuu noqon hayaa wa qaala wuxuu yihi cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu ina lilxasanaati diyaa'an fi lwajhi ونuurا في الqلب وsicة في الرزq وquwaة في الbadn ومaxabaة في qلوب الkhلq وإna للسyئة sawاada في الwجه وظulmaة في الqبr وwahna في الbadn وnqصa في الرزq وبqdة في qلوب الkhلq arinkaas iبن qayim baa ku soo saaray raxmat الlahi عalيه fi kitaabkiisa aljawاab الkaafi liman sأla can dawاء الshaafi dawada caafimaadka ay ku jirto oo ruuxa daaweysa noo sheeg baa layidhi markaasuu soo qaatay atharta cabdullaahi binu cabaas raxmatullaahi calayhi iyuu soo qaatay oo muxuu yidhi inna lilxasanati waxaa u sugnaaday cibaadada diyaa-an if oo filweji ay finaysa wey ruux hadduu cibaado qabto wejigaa nuurahaya ruux hadduu salaatuleilka tukado oo salaadaxada u tukado oo qur-aanka ilaah u akhriyo wejigiisa markaasaa u fiiriso nuurba ka soo baxaya inna lilxasanaati diyaa-an fi lwajhi xasanadu waa iftiin oo weji ku dhex sugan wey wa nuuran waa nuur oo filqalbi qalbigaagiibaa nuurhayo oo khayrkan buu ujeedaa wasicatan waasacnimo weeye cibaadadu fi risqi risqi ilahay bay ku waasicin nolol fiican baad ku noolaan wa quwatan xoog weeye cibaadadu filbadan jirkaagiina xoog bay u taraysaa oo jirkaagi o dhan baa xoogoobahaya wa maxabatan macnaha waxaa weeye waa jacayl bay korinaysaa fii quluubi innaasi dadka fii quluubi lkhalqi khalqiga oo dhan qalbigooda ku jeclaanaya wa ina lisayi-ati xumaanta soo maaha sawaadan waa madow oo fi lwajahati wa dulmatan fi lqabri wahnan fi lbadani wa naqsan fi risqi wa buqdatan fi quluubi lkhalqi ahartaa marka cabdullahi bn cabaas inoo joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu إن الحياة قليلة لذاتها والموت فيها هادم اللذات ما أقصر الأعناق